بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخواننا في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد waxaan insha allahu tacaala anu maanta bilaaban doonaa cashar waxa weeye ku saabsan mustalaxu xadiidka oo ah kitaabka almanzuumat albayquniya ee la yidhaahdo aan kitaabkaas intaaynan gudagelin waxaan ka horraysiinla insha allahu tacaala muqadimaad amba horudhac gogoldhig wax weeye wa oo ku saabsan cilmiga kitaabkan uu ka warramayo waxa waxa weeye uu yahay an cilmigan mustalax alxadiis ayaa magaciisa la yidhaha amba cilm alxadiis amba usul alxadiis waana cilmi waxa weeye xeeran iyo qawaacid leh kuwaas oo waxa weeye lagu diraaseeyo oo lagu dhiso sanadka iyo matniga oo kalaa dadka wax soo guurinaya iyo wax xadiidka la soo guurinaya laf ahaantiisa aan xadiidka urunta ku saabsan waxaa loo kala qaybiyaa laba cilmu lxadiisi diraayatan iyo cilmu lxadiisi riwaayatan cilmiga ku saabsan in qofku macrifsiyo aqoon uu yeesho waxyaabaha la soo guuriyey ee rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam laga soo guurinayo amba qowl ha noqdo hadal rasuulku yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam amba ficil ha noqdo waxa rasuulku uu sameeyey sala allahu alayhi waalihi wasalam amba taqriir oo ah shay rasuulku ogolaaday amba ha noqdo tilmaan wafsi awsaafta rasuulka ee daatada rasuulka sala allahu alayh waali wasalam yani waxa weye ku saabsan waxaa la yidhaha cilmu lxadiisi riwaayat waana cilmiga waxa weye kutubta axaadiista yani waxa weeye ku qoran axaadiista rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam waxyaabaha rasuulka laga soo wariyo barashada qofku waxa weye la baranayo wixii rasuulka laga soo guriyey qowla amba ficila amba takriira amba wasi ah barashada waxa wey u baranayo ee macnihiisa waxa wey uu fahmayo ee qofku waxa wey u baranayo waxa uu ku tusayo si waxa wey qofku markaa ugu camal falo oo waxa wey sunnada rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam uu fuliyo u dabaqo kaa waxaa la yidhaha cilmu lxadiis riwaayat waa cilmu lxadiiska riwaayad ee waxyaabihii la soo warinaya marwiyaadka rasuulka laga soo guurinayo sala allahu alayh waalihi wasalam iyo waxa weeye saxaabada iyo taabiciinta oo soo raacaya an cilmiga lagaga warramaya la waana cilmiga dee kutubta axaadiistan ayana waxa way ku saabsan tahay alarbaciin nawawiya amba masalan buluuq lmaraan amba riyaad saalixiin waxaa la yidhaha kaa cilmu lxadiisi riwaayat midna waxaa la yidhaha cilmu lxadiisi diraayat cilmu lxadiisi diraayatan waa mustalax lxadiis waana kan kitaabkan waxa wey ku saabsan marka mustalax lxadiis amba cilmu lxadiisi diraayatan waxa weeye se waa cilm biqawaacid yucrafu biha axwaalu الsanadi wاlmatni min xayثu اlqabuul wاlradd waa cilmi xeerar leh xeerarkaas oo waxa weeye ka warrama sanadka iyo matniga sanadku waxa weeye xadiiska rasuulku salى اllahu alayh walih wasalam xadiiska soo wariya laba shay buu ka koobay waxaa la odhanaya sanad iyo mati sanadka waxa wey waa dadka wax soo kala guurinaya ee mid kastaba warkiisa kale uu terminayo waxa uu ka soo qaadanayo waxaa la yidhaha sanad amba isnaad yani waa laba lafto waxa wey isku macno dhow sanad iyo isnaad marka waa silsilatu rijaali almuusilati ila almatni sanadka silsiladan dadkan saxan ee ragga aanbaba dee dumarka ee wax soo kala warinaya ayaa waxaa la odhanaya sanad amba isnaad hadalka lafahaantiisa waxa wey marka la gaarina waxaa la odhanaya matn matniga waxa wey ma yantahi ilayhi sanadu min alkalaam waa meesha sanadku ku dhammaanayo waxa wey hadalka marka cilmigan waxa uu ka warramaya xeerar iyo qawaacid buu leeyahay horta lagu soconayo qofka uu baranayo u dhaqan gelinayo xeerarkaas iyo qawaaciddaas waxay ka warramayaan ay ku xidhiidhsan yihiin laba shay oo kalaa sanadka oo dadka wax soo kala guurinaya mid kastaba ka kale wax ka qaadanaya kuwaas xeerar waxa wey ku saabsan goortay noqonayaan dad waxay soo guurinayaan waxa wey la aqbalo goorta waxa wey waxay soo guurinayaan la radinayo axwaasha iyo tilmaamaha waxa wey ay leeyihiin ayuu ka warramaya xeerarkaasi walmatnu oo ah hadalka waxa wey la soo guurinayo lafahantiisa marka cilmigan xeerarkan iyo qawaaciddan waxa wey uu leeyahay ee kitaabkeena insha allahu tacaala muqadimadanba hordhac waxa wey uu ka warramayo wuxuu ka warramayo sanadka iyo matniga ayaa qawaaciddiisa iyo xeerarkiisa ay ku saabsan yihin mid meeluu xidhiir kala yeeshaba waxa wey wax alla wax kastoo cilmi mustalax xadiiska lagu sheego wuxuu amba ku xidhiir la leeyahay sanadka iyo matniga amba waxa wey midkood ayuu la leeyahay meelunbu bimacnaa waxa wey xidhiir kala leeyahay yani marka xageebaa laga eegaya sanadka iyo matniga xagga min naaxiyat min xaysu alqabuul warad xagga aqbalitaanka iyo radinta in sanadka inuu yahay mid waxa wey la aqbalayo iyo inuu noqonayo mid marduuda la celinayo in matnigu yahay mid waxa wey marduuda iyo inuu yahay waxa mid maqbuul marka haddii la waa maxay cilmigan mustalaxu alxadiis waxaa loonaya waa cilmun biqawaacid yucrafu biha axwaalu sanadi walmatni min xaysu alqabuulu warad waa cilmi xeerar leh xeerarkaasoo ku saabsan oo lagu barto axwaasha sanadka iyo matniga xagga aqbalitaanka iyo radinta amba waxaad oran karta waa cilmun biqawaacid yucrafu biha axwaalu alraawi waalmarwi min xaysu alqabuul warad waa cilmi lagu xeerar leh xeerarkaasoo waxa way ku saabsan alraawi oo ka wax soo guurinaya walmarwiy iyo kii la soo guurinaya xadiiska lafahantiisiia midka wax soo qofka wax soo guurinaya sanadka raawi baa la odhanaya xadiiska lasoo rarayo lafahantiisana almarwiy baa la odhanaya marka cilmiga waa cilmi xeerar leh xeerarkaasina waxa weeye raawiga wax soo guurinaya iyo waxa la soo guurinayo ayaa ay ku saabsan yihiin xagga aqbalitaanka iyo waxa weye xagga radinta haddii la idhaa waa maxay waxa weeye cilmigan faa'iidada waxa weeye laga gaarayo waa faa'iidada tacriifkaba lagu sheegay oo waa tamyiiz asaxiix min asaqiim min alkhta waxaa cilmigan waxa weeye lagu kala saaraa khabarka kiisa waxa weeye saxiixa ayaa lagaga saaraa kiisa daciifka khabarka maqbuulka iyo ka marduudka cilmigan lagu kala saara oo qofku xeerarkan waxa weeye cilmigan uu leeyahay marka uu barto ee waxa weeye uu dhigto waxay noqonaysa waxa weye inuu tadbiiqiyo oo waxa weye uu fuliyo dabeetana wuxuu ku gaadhaya inuu ku kala garto xadiiska kiisa saxiixa iyo kiisa daciifka wax kasta waxa wey sanad lagu soo guuriyo oo ugu horeeya hadalka rasuulka waxaa rasuulka loo tiirinaya sala allahu alayh waalihi wasalam oo hadalkii saxaabada loo tiirinayay sanadkii lagu soo guurinayo soo gudagelayo oo hadalkii taabiciinta laga soo guurinayo soo gudagelayo taabicu taabiciinta iyo cid kastoo ka dambaysay wax kastoo sanad lagu soo guuriya cilmigan mustalaxu xadiidka waa miisaan waa miisaan lkhabar baa la yidhaha khabarka waxa la soo guurinaya shaygii lagu miisaamay wey ee lagu kala garanaya kiisa maqbuulka ee sugan iyo ka marduudkaan sugnayn idan waxa wey cilmigan de ahmiyadiisa waxa wey halkaasi ka soo baxaysa mar hadduuba yahay cilmi en waxa wey qofku uu ku kala garanaya axaadiista rasuulka sala allahu alayh waali wasalam tan maqbuulka ee saxda ee rasuulka ka sugan sala allahu alayh waali wasalam iyo ta daciifka ahmiyad weyn bay noqonaysa waayo ti maqbuulka inaynu ku camal falay noqonaysa tii marduudka in u ka tago oo shayga xadiidka rasuulka laga soo guurinayay sala allahu alayh waali wasalam amba saxaabada amba taabiciinta dee ma noqonaya wax kastoo la soo guuriya shay saabit oo sugan maaha mid sugan iyo midaan sugnayn bu leey marka qofku waxa wey hadduu doonaya xadiiskii inuu ka camal falo wuxuu u baahan yahy inuu ogaado xadiiskan darajada uu leeyahay inuu yahay xadiis waxa weeye maqbuula iyo inuu yahay xadiis marduud laakiin hadduu dhaha wax kastoo rasuulka laga soo guuriyo oo rasuulka loo tiiriyo waxa wey waan ku camalfalay waan qaadanaya dee waxaa jira waxyaabaha taadiida been ah oo rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam loo tiiriyey oo si uu kasta rasuulka looga been abuurtay sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa jira waxyaaba ruwaadii soo wariyay ay ku qaldameen oo si qaladoo ismoodsiina waxa wey ay u yidhaaheen oo dabeet haddana aan sax ahayn oo akhtaa oo ina qofka u banaanin waxa wey inuu ka camalfalo marka wixii uu ku kala saaraya waa cilmiga musalax xadiiska dhegeysantiisa xeerarka iyo qawaaciddan waxa wey inuu barto qofkuna xadiiska markuu deliishanayo yani laba shay ayaa waxa wey u baahan yahay sida culamada raxmatullahi aleyh bay tilmaamaan sixatu weji dalaala iyo sixatu sanad xadiisku masalada siduu kuu tusayo amba xukunka sida looga soo qaadanayo qofku macrifiyo aqoon u yeesho taana de qofku wuxuu ku baranaya cilmiga waxa wey usuul fiqiga iyo cilmiga waxaynu baranaysa alqawaacid alfiqiya ayaa wejiga istidlaalka waxa wey lagu barta shayga labaad uu u baahan yahay waxa weeye waa sixatu asanad shaygan la soo guuriyey sanadkiisu saxiix yahu uu sugan yahay halka qofka qur-aanka markuu deliishanayo aad qur-aanka kariimkaa ka mid a wuxuunbu u baahan yahay aad waxaan u deliishanay waxa way kutusaysa waayo qur-aanku isagu waa shay mutawaatir oo maqduucaat xaraf ka mida qofka inkiraana waxa waa ku gaaloobaya uma baahna in layna qur-aanka shayga inuu inuu sugayo inaan sugin baan kala eegaya lakin qur-aanka waxaa looga baahan yahay weji dalaalad haddana sida xukunkan waxa wey looga soo qaadanaya saxmaya oo sidan xukunkan utusaysa ila waxa laga yaaba qofka inuu ahaadi macno qalada amba fahan qalad waxa uu ka fahmin laakiin xadiiska laba shay baa loo baahan yahay in xadiisku uu sugan yahay oo rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ka sugan yahay waayo waxyaabihii rasuulka laga soo guuriyey mid sugan iyo midaan sugninba waxa wey waa uu leeyahy iyo in xadiisku xukunkan uu kutusaya waxa wey mid uu yahay saxo sidaa looga deli siduu yahay haddaba culamadu raxmatullaahi calayhim waxay waxa weeye dejiyeen xeerar xeerarkaasi waxa wey qofku uu ku kala saaraya axaadiista teeda sugan iyo taan sugnay xeerarkii waxa weeye ayaa waxaa loo bixiyey cilmu mustalax alxadiid waana min baab waxa weye ilaahay subxaana watacaala ayaa waxa weye culamada waxa weye diintan ilaalintu ilahay subxana watacala ilaalinayay ayaa wuxuu waxa wey magaranaysaa ufududeeyey waafajiyey culamo rabbaaniyiina oo raasikiina kuwaasoo waxa weye habeen iyo maalinba juhdi iyo waxa weye dadaal ku bixiyey siday waxa weeye u dejin lahayn xeerarkii sunada rasuulka lagu xisili laha sal allahu alayh waali wasalam dabeetna ilahi subxana watacala culamada ahlulxadiiska la ilaha muxadisiinta ayaa waxa weye ilahi subxaana watacaala uiyo tiraaraysaa oo arrinkaa waxa weye waafajiyey kadibna waxa weye waxay ku kaceen inay waxa weye cilmigan cilmi mustalax alxadiis la yidhaha waxa weye dejiyeen iyadoo cilmigan usuushiisii xeerarkiisa asalkiiba u ahaa mid la qur-aanka kariimka kusoo arooray oo rasuulku sal allahu alayh waali wasalam uu taqciidiyey waxa uu dejiyey saxaabadii waxa way isticmaali jireen laakiin haddana faahfaahintiisa waxa kala saarsaaritaankiisa ayaa culamadu raxmatullahi caleyhim waxa ku dadaaleen dabeetana waxa kutubay ka qoreen kala duduwan oo nooc kasta le mid kooban iyo mid dhexdhexaada iyo mid waxa weeye muwasaca oo aad waxa weye loo ballaadiyey waxayna culamada qaar ku tilmaamaan yani ciddii ugu horreysay ee cilmiga musalax alxadiiska kitaab ka qorta mustaqbalo waxa weye madax banaan inuu ahaa alqaadi abu maxamed alxasan ibn cabdiraxmaan ibn khalaad الرامة هرمزي رحمه الله تعالى وحو قال كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواحد كتاب كاس إنه كتاب في سن مستقل ومضح بنان وحو علم المصطلح لو بقره أي وحو علماء قارفة المامان سيدة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نظر كا وحو كتب المامية علماء كهري يسجى شيخاف وعلم ذو محقق إنه إيجلين وحكات التلمامي أجزاء كان بكتب قال وحو كبري laakiin si madax banaana waxa wey muwasaca ciddii ugu horreysay waxuu ka qortay sheekhaas sida halaalay kadib culamada sheekhaa kadib kutub kala duwan ba waxa wey ka qoreen ilaa xataa intaasoo fan oo kala duwan fan kastoo cilmigan ka midaba kitaab gaar waxa wey ay u gaar yeeleen oo culamada ihtimaamka aadkaa cilmiga wuxuu ka qortay waxaa kamida sheekha la yidhaha abubakr axmed ibn cali ibn saabit alkhadiib albaghdadi raximah allahu tacaala sida waxa wey abubakr nuqdu leeyahy ma jiro fan min funuun alxadiis kamid a musalax alxadiis baab kamid ma jiro ilaa kitaab u gaar yeelay markaasuu wuxuu yihi qof kastoo garsoor sameeya waxa uu garanaya waxa weeye muxadisiintu inay ciyaal yihiin ay cuskadaan khadiib kadib kutubtiisa ay u noqdaan waayo fan kastoo funuunta mustalax xadiis kamida sheekh alkhadiib albaqdaadi la kitaab gaar ku yani aad ba waxa ugu khidmeeyey raximah allahu tacaala kutubtiisna waa kutubta cumdada waxayna garanaysaa baabkan la cuskado iyadoo da kutubta culamada kale ee waxa weye ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyey laga faa'idaysanayo laakiin haddana sida aadkee faraa badan wuxuu uga qortay sheekhaas raximah allahu tacaala ee wax wey kamid yani markaa cilmiga faa'iidadiisu waxa weeye in lagu kala sooco akhbaarta iyo axaadiista ka sugan oo dabeetna sidaa loo qaato ka marduudka isagana waxa wey laga tago khaasna kuma aha xadiidka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam kala soocitaanka يعني waxa ugu horeeya doorta lagu kala socoyo waa xadiidka rasuulka oo qismu waxa weeye alwaxyi ah yani tashriica qaybteedii waxa weeye labaad ah axkaamta shareecada waxa weye laga qaadinaya qur-aanka iyo asunna bal waxaa lagu kala soocay taasoo kale saxaabadii waxyaabihii laga soo guurinayay oo mid sugan iyo midaan sugnayn wele faanteeda wele aqwaasha taabiciinta waxyaabihii laga soo guurin waa lagu kala soocaya culamada kale الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل يعني عيد كسوة هي شيء كسوة هذا كان لقيسه قرنية قف السنة لقيسه قرنية يبا علم من قواعدي سوى حوي وعلى قد بقى الفلمي بل حتى ورنك كلاوة حوي عادي تسوى حوي يسوى كرسليان يد الفهانتي يدو حوي قواعدا هديه يعني لو قد بقى لها يعني waxa way qof uu ku dabaqo dawo garanayo waxa jiisa sugan iyo kaan sugnayn qof wax laga qaadan karo kaan wax way laga qaadan karo يعني المركة هو شيء هو ميسان تكليه وهو خبر تكيسا سبحانه وتعالى سبحانه لو كلا جرم على وجه العام سعام الموضوع مركة علم جنو كيسا فيه هاي وحو كور هما علم كسواح حو كور هما وعلم جنو كدكتر المدو وفي تشيركي سبورا حق عاصمات في حنوك صماها علم جنو وحو كور هما يحيو السند والمطر السند كأي متن لا يحيو كور هما هذا ليلة السند كي مطر وحرنا ورسول شيقني السند واحد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المكر وسلسلة امتحان هذا الكا لقو قاري سند إيه إسنادنا ويسكو معنا دوي انت سوء علماء كاركود يسكو بأنين كلا ساران لكن عملهان يتطبيقان مركلا فيرني وبمعنى واحد وضدك امتحان متى طلبك كلا وحكاك عضاني ايا سند لورني مطر هو هذا الكلفانتي وماشي السند وقود ماني ما ينتهي إليه السند من الكلام من حال ورنية مطر على ورنية صالحان الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحنا حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث حديث كما كان لقصه بالأباء الإمام البخاري رحمه الله تعالى حاجة سكر ورنية والبخاري فكورنية الحميد حميد وفكورنية سفيان سفيان وحكور يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري وحكور محمد إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي وحكور علقمة علقمة عمر بن الخطاب وكورنية عمر الرسول كن خاص انت صحا waxaa loo neeyay sin midka sababka kale wax ka qaadanay kaga saxana midka sababka kale wax ka qaadanay waxa leeyahay waa silsilatu rijal almusilat ila almat wa sana sambo wa isnad inma al'amalu binniyat marka la soo daarno waxa loo neeyay waa mat xadiiska sana waxa uu leeyahay sanad iyo mat marka xadiiska la baarayana ee waxa weeye la doonaya lagu ogaado xaggeenu yahay xadiis sugan iyo mida waxa weeye sugnayn waxa waxa weeye la baaraya xadiiska sanadkiisa iyo waxa weeye matniisa la baaro qawaaniintan iyo xeerarkan cilmigan mustalaxul xadiiska uu ka warramayaana waa qawaaniin ka warramaya sanadka iyo waxa weeye matniga ayaa ay ka warramaya markaas cilmiga ayaa waxa la yidhaha cilmu mustalax alxadiis amba usuul alxadiis amba cilmu alxadiis amba waxa weeye cilmu alxadiis riwaaya marka xadiiskii marka la kala ogaado inuu xadiis yahay maqbuul iyo mid marduuda maxay imanaysaa in maqbuulkiina la qaato lagu amal falo marduudkiina laga tago idan cilmigan waa min culuum alwasaa'il buu kamid oo waa cilmi qofku uu ku gaarayo barashadiisa inuu kala ogaado waxa sugan iyo waxaan sugnayn dabeetana wixii sugnaa markuu ogaado uu qaadanaya uu ku camal falaya wixii aan sugnayn uu ka tegay idan barashada cilmigan mustalax xadiis la baranaya maaha shay maqsuud lidaati loo barto وهي علوم صح الله كالقيمة علوم الوسائل بعلوم الآلة هي علوم الغاية والمغاسي علم آلة أو علم كلا لقو قارية وكالمينية هي علم المقصد يسوي سيدي سوحة الله برانية مثلا مثلا مثلا توحيد برسول قفل برانية تفسير القرآن الكريم برسول حي برانية فقه إذا شدوا حي قفل برانية حديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم علم الحديث رواية إذا شدوا قفل برانية وعلوم الغاية يا ليه indaal maqaas sida loo banayso qofku marka ugu camal falo dooshay ugu fuliyo culumta taa u adeegaysa wax weeye shaqaynaysa kaalmaynaysa iyada lagu baranayo waxaa la culum alwasaa'il sida masala kale usuul alfiqiga alqawaacid waxa weeye alfiqiya naxwaha oo luqat alcarabiya waxa weeye sida qofku si fiican ugu ugu hadlaa amba ugu qori laha waxa weye ku gaarayo cilm musalax xadiis marka waa wasaa'isha buu ka mid oo dhigashada la dhiganayo waxaa lagu gaaraya tamyiisu saxiix min asaqiim min alxadiis in lagu kala sooco xadiisa keeda saxiixa ka saqiimka daciifka marka mar hadduu yahay cilmigu waxa weeye cilmu wasaa'il waxa ugu horeysa malhadaf inuu qofku fahmo malhadaf min diraasati ujeedada qofku u dhiganaya waa maxay ujeedada qofku u dhiganaya ma aha mujarad cilmi nadariyan qofku u dhiganayo xunu ku ogogaanayo dabeetana sidaa ugu dham lakin ujeedadu waa inay tahay in gaayada waxa weeye u dhiganayo ku gaadho oo camaliyan waxa weye qofku uu u fuliyo oo waxa weye u kala saaro xadiiska markaaskiisa maqbuulkiisa marduudka taana macnaheedu maaha qofku intuu dee laba kitaabo mustalax waxa weye uu dhigtay oo idhaa anigu axaadiista rasuulka ayaan waxa weye kala saaraya teega saxiixa iyo daciifka oo bimacna waxa weye iskaga dhirire laakiin yani waxa weye dee barashada waxa weye cilmigan uu baranayo waxay magaranaysaa sidaas oo kale maca alayaam walayaali uu waxa weye mumaaraso iyo dabagal waxa weye ku samaynayo taas ayaa marka dambe waxay keenaysa inuu macaarifiya aqoon u yeesho inuu dee ku kala saari karo axaadiista teeda saxiixa iyo teeda daciifka oo calaqal waxa weye xataa xadiis uuna dee garanahayn oo mucayanaba inuu noqon karo qof ehel u noqon kara xadiiskaasoo qura inuu wax weeye ogaado inuu saxiix yahay iyo waxay magarasa inuu daciif oo uu fahmi karo waxa weye sanad mucayan hadduu isla diraasee oo diraaso ku sameeya iyo barasho inuu qof ku samayn karo u yahay waayo sanadka xadiiska waxaan sanad iyo matlibu ka kooban yahay marka la doonayo xadiiskii waxa weye la ogaado inuu saxiix yahay iyo inuun ahayn raggan soo warinaya ayaa mid kasta si gaaro loo diraasaynay mid kasta si gaara loo eegaya waxaa laga eegayaa ninkan xagga waxa weeye diinta siduu ka yahan la eegaya qof mustaqiima cadaaladiisu ay fiicantu diinta ku toosin ma yahay mise ma aha waxaa laga eegaya haddana waxa weye xaggii xifdigiisa iyo dabdiga iyo waxqabashada qof xifdi iyo dabdila wax qaban kara ma yahay xaggaas haatana laga eegaya mid kasta sanadka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa laga eegaya yani saxaabada marka la iska soo dhaafo waayo saxaabadu iyo kuwa kulluhum xuduud saxaabadu dhammaantood waa caadiliin ilahay ba subxaana watacala sacadiyeeye oo ammaanay oo taskiyeeyey in la sheego isaga wuxuu baa saxaabiga loo baahanya in la sugo cidan rasuulka xadiiska kusoo warinaysa inuu saxaabi yahay waa in la sugo inuu saxaabi yahay waxaasaa loo baahanya lakin xagga iyo ka cadaaladda iyo xifdiga xaggaa saxaabada lagama eego lakin xagga inuu saxaabi yahay ayuunbaa wax weya laga sugay marka cadaaladda iyo dabdigaa la baadhaya haddana wuxuu baaraya dadkan xadiiska soo kala warinaya wax ma kala maqlin xadiiskan qofku leeya hebel baa sidaa yidhi isagu ma ka maqla mise waa hadal soo gaadhay oo wax weya inuu maqan waxaa laga baaraya min jihat alitisaal iyo waxa weya cadami inuu sanadku xidhiirsan yahay iyo waxa weya inuuna xidhiirsanayn markaas haddana waxaa la baaraya xadiiskan ruwaadda sida lagu soo warinayaan cid ma ruwaadda ma isku khilaafeen xadiiska mise way isku waafaqsan yihin hadday isku khilaafeen keebaa raajixa si ka raajixana loo qaato ka marjuuxana wax weya looga tago masriga xadiiskan ruwaadda ay soo warinayaan masri waxa weya saxa ma yahay oo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi mise ma aha marka marka sanadkii sidaa waxa weya loo diraaseeyo ee bacdi waxay magaraysa qofku qawaacidda dee uu barto uu dhigta xeerarka cilmigu uu leeyahay ayaa taa wuxuu ku gaaraya inuu kala saaro xadiiska kiisa saxiixa iyo kiisa waxa weya daciifka tan marka cilmigan kutub kala duduwan bay culamadu raxmatullahi calayhim ka bareen kitaabkan aan dhigana almanduumatu albayquuniya waa kutubta ugu kookooban amba bilowga ah ee waxa weye cilmigan mustalax xadiis ka warramaya ee gobolliga waxa weeye waa marka insha allahu tacala inaku qaabkan kitaabkan udhigan doono wuxuu noqon doonaa si waxa weeye deedgalo ahaana si waxa weye qofkii markay ugu horreysay una waxa weeye waxyaaba kale maskaxdiisuna aynu ku kala tegtegin ama wax ku adag inaan tilmaanin yani wuxuu insha allahu tacaala aan udhigi doonaa marka ugu horreysa yani faham nadrigan waxa weye la fahmo iyo waxa weye ujeedada laga leeyahay iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee waxay magaranaysa soo raaci kara marka waxa ugu muhiimsan yani insha allahu tacala qofku ka qaadanaya hadduu yahay yani qofka ugu horeysa waa inuu nadmiga yani fahmo waxa uu ka warramayo maqsuud iyo ujeedada sheekhu raximah allahu tacala uu ku leeyahay kadibna waxa weye sidaa uu kusoo xisiyo haddii wax ka baxsan oon tilmaano qofku fahmi kari waayo taa waxa weye uu iska dhaafay laakin waa inuu fahmo kitaabka nafta ka labdaahaan amba bilo ahaanba ama madkhal iyo gelitaan cilmigii mustalax uu yahay waayo kutub kale oo daya ka dambaysa oon kitaabkan waxa lagaga maarmi karin isagu wuxuunbuu sheegaya in qaybaha kala duduwan ee cilmiga mustalax xadiisku leeyahay sida loo kala qaybqaybiyo iyo waxa weye tacriifkiisa ayaa si kooban ee waxa weye sheekh raximah allahu tacala u sheegi marka marka hore waxaanu yani tilmaami doonaa nadmiga tafsiirkiisa iyo sharciisa tarjimadaas soomaali ahaan kadibna waxa weye maqsuudkii ujeedadu ka leeyahay masaa'il muhima waxa weye laga yaaba inay soo raacaan insha allahu tacala waynu tilmaami doonaa waxa intaa kasii baxsan ma tilmaamin waayo ujeedadu sheekhu kitaabku u nadmiyeyba oo usoo koobay oo sidaawado haddii la idhaha masalo kasta inta tafriicaadka ka dhalanaya ha laga hadlo dee waxaa laga yaaba waxa wakti fara badanna inay qaadato on qofkii bilowga ahaana in maskaxdiisu waxa weeya mutashafka noqoto kala tagto oo shaygii waxa fahamkiisa uu ka adkaado insha allahu tacala markaasi iska mutawasida oo ayaan waxa weeye u diraasayn doonaa laakiin waxaa looga baahan yahay qofkaan kitaabka nadmiga qaybsanayn in waxa weeye soo qaybo waayo aan cilmiga dhigashadiisa horta waxa ugu horeeya marka qofka cilmigu uu dhiganayo inuu de wadada uu cilmiga u marayo in qofku fahmaya ugu horeeya haddii wadadii cilmigu waxa wey qofku una garanahayn waxaa laga yaabaa in inta xataa juhdi fara badan iyo tacab fara badan uu bixiyo in haddana waxa wey un wax gaadhin faa'iidale marka dariiqa qofku waxa wey cilmiga oo uu fahmo wadada loo maraya cilmiga barashadiisa u fududaynaysa in waxa wey guulagalo marka cilmiga barashadiisana waxa ugu horeysa qofku waxa wey fan kasta oo uu dhiganayo taasina waxay ku xidhanta qofka fahamkiisa iyo qudradiisa iyo karitaankiisa oo qofku wuxuu cilmiga ka fahmi karo ka dhigan karo waa inuu dhigto haddii uu yidhaha waxaan dhiganayaa culumta cilmiga sharciga anigu fara badan yihin way fara badan yihin wakti koobanna qofku waxa wey ma wada dhigan karo mana darajo taran waxa wey kama wada gaari karo laakiin shay aan fa shay aan si yar oo waxa wey tallaabo tallaaba ayuu udhiganaya marka dambe uu istaalmeynaya dabeetana inu sidaa waxa wey wax ku fahmo qofka isaga lafahantiisu naftiisa socodsiin karo waxa weeye samayn karaa barasho ijtihaad nafsiya ayaa waxa wey noqonaya marka fan kasta qofku oo uu dhiganaya waa inuu kitaab ka qaybo matniga hadduu qofku naxwaa dhiganayo waa inuu kitaab ka qaybo sida mutniit waxa wey aljununiya oo kale matniga aljununiya haddii waxa wey sidaas oo kale waxa wey uu dhiganayo kitaab sarfiya waa inuu sarfi uu dhiganayo waa inuu kitaab kooban ka qaybo haddii waxa wey mustalax xadiiska uu dhiganayo waa inuu kitaab ka qaybo usuul fiqiga waa inuu kitaab ka qaybo fiqigii lafahantiisa axaadiista rasuulka sal allahu alayh waali wasalam caqiidada mid kasta waa inu qofku waxa wey kitaab cala alaqal yani markay ugu yarta waa inuu matri ka qaybo waayo matrigan qofku qaybay wuxuu noqonaya saad iyo sahay markasta uu sito dabeetana marka wax ishkaalu kaga yimaadaba ma asalka matriga ayuu noqonaya laakiin oo qofku wuxuu ka dhigaya mutuuntan waxa wey cilmi kasta inuu qofku qaybo aasa guriga waxa wey seeska ugu horeeya la dhisayo haddii guriga waxa wey bilaa uu yahay sees oo maxaan ku rahay sees hoos aan la dhiginba wuu istaagaya gurigu soo doodi maayo ya marka qofka hadduuna cilmigii iyo fankii dhigay waxba wala ka qaybsanayn oo inuu waxa weeye dee una waxba ka haynba wuxuu maxaan ku dhahay meel ka akhriyo laga yaabo inuu marinkiisu u fiirsado sidaa sidaa u noqonayo taas waxa wey wax faa'iido saas noqon mayso waa inuu wax kasta qofku cilmi kasta wax ka tayo fan kasta waa inuu waxa saasay culimada raxmatullahi calayhim ah yani qur-aanka kariimka ayay marka ugu horeysay qaybi jireen oo taraajimta culimada markaad fiirsada can shams sida shan jir uu qur-aanka qaybay toban jira labiyo toban jira wahaakada kadibna culumta sharciga kala dhigan jiray marka cilmi kastana waxbay ka qaybi jireen dabeetana marka cilmigana wuxuu qofku wax ka qaybo kanna wuxuu ka qaybo kanna wax ka qaybo de waxa weye wuxuu qofku yeelanaya cilmi kasta aqoon buu yeelanaya iyo bilowgiisa iyo mabdagiisa iyo fahamkiisa guud buu yeelanaya kadib waxa weye mid kasta kutubtiisa kale ayuu sii dhiganaya marka uu sii dhigto waxa wey haddana kutubta kale sii akrisanaya sidaasu ku fahmaya qofka qof qawi cilmigii ku waxa wey ku noqonay laakiin haddii qofka aasaas hore cilmigu uu ka khaldamaba oo marka hore waxa weeye uu intaasoo kitaab uu dhigto waxa weye uuna awood u hayn inuu fahmaba oo maskaxdiisa inay gaadhi karinba ambaba waxa weye kutubtuu dhiganayo isku farabadiyo waxna una ka idqaanin oo waxa wey una ka dabdin de taasi waxa weeye waktigiisa oo luminaya ayuun bay noqonaysa marka cilmiga barashadiisa waxaa qofka marka ugu horeysa inuu dariiqa cilmiga waxawey loo marayo qofkuu fahmo iyo halka uu ka bilaabayo oo dadka macrifada iyo aqoonta ule waxay garanaysa uu kaalmaysto oo waxawey weydiiyo on taasa ugu horeysa taasna waxa la socota waxawey qofku in ijtihaad in waxawey u dadaalayo haddiinu qofku dadaalahay oo mujarad waxawey soo degdegayso sheekadiisu ay tahay amba bal hadda halkaa wax kasoo yaro fiiri kaasina weligii waxawey cilmiga waxba kama gaaro ida kana dawaqan yani dhadhamiya hadduu yahay soo fiiri la dabeetana iska tegaya so laga yaaba dadka qaarkood in waxa waktigan dambe u fara badan yihin isaguna waxba ka baranaayo waktigiisunbu dayacay wamushatat alcazamaati yunfiqu cumrahu xayrana laa dafar walaa shaaq buu ninkii geliyi qofka cazamaadkiisu ay kala tegtegsan yihiin go-aan rasmi waxa way aan lahayn qofkaasi waxa weye wuxuu yidhi juhdigiisa wuxuu bimacnaa uu bixinaya faa'iida la-aan isaga waxa wey wareeroon wax faa'iidaha haba yara ka aan gaadhin ayuunba waktigiisa qofkaas waxa wey ku bixinay marka cilmiga dhegashadiisu waxa waxa wey qofku uga baahan yahay ijtihaad dadaal buu baahan dadaalkaasina qofku wuxuu uga baahan yahay sabr inuu waxa wey sabra ayuu baahan oo cilmiga waxa wey wuxuu ku sabrayaa xalaqaadka cilmiga dhigashada waxa wey uu dhiganayo ee uu fadhiisanayo ayaa waxa wey ku sabraya wuxuu ku sabraya waxa wey istimraar alistimaariya fi dalab cilm joogtaynta waxa wey qofku uu joogtaynayo cilmiga sharciga barashadiisa waxa wey uu ku baranayo waayo cilmigu maaha shay yani waxa wey si yaroo fudud haddii waxa wey cilmi sharciga qofku ku fahmay dadku culimo ayay wada noqon lahay laakiin juhd iyo dadaal iyo waxa wey tacab buu baahan culimada waxa weye islaamka ee ilaahay subxaana watacala diinta ku rafciyey ee waxa weye darajada sare ka gaadhay ilahay subxaana watacala uu ku rafciyena juhd iyo dadaal ayaa waxa weye يحيى ابن كثير يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم علم ده شيء راحة يوحي مقرن ساوي بس كان هاي سنة يوحي ويسكع قالوا مدة أبس فقد دحي وحوي أي كعي كرينا ومتاسي حركات علم يتجي كرينا مجالس حديث ففرض هذا يوصل على دارير بحوي علم حديث يقلش قال بحوي عن كري كري كري وحوي وقتي أي وحوي عن صدق هنا isla qisadii waxa weeye waxaa tilmaamayay waxa weeye digaag digaag baa waxa weeye ay sina dabeetana saddex cisho si xalqad kulba xalqad u tegeen in waqti ay cunaanba may karinba ilaa waxa weeye digaagkii uu dhamaanay hilibka ka qulmeeyo oo waxa weeye ka xumaaday laakiin innaka haddii waxa weeye waxa laga yaaba qofka inay dhibaysaba inta waqti yaro kooban ee xalqada cilmiga waxa weeye uu fadhiisanayo oo laga yaabo waxay magaranaysaa inuu leeyahay talow b b c ma gaadhay amba talow waxa weeye koobkii saaca waa ku dhaafaya hadii waxa weeye halkan inaad yaro fadhiisataad u baahan tahay جندي بها يا أخوان علم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا وإن الله لمع المسلمين يعني الجدال يوحوك أجبها وصعب يوحوي صدق مجالس العلم وصدي سنس يوعد هذا العلم وياهي وقف مركو هو رسول الله بينه ميدي سونا شيء إلهي سبحانه وتعالى صدق مثل خوفه وفديه مثل وفديه وشيء الله المرنين في حديث رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كسب برشد علم قد برنا سوى شيء عبادة إنه يدي سونا شيء خلاص إلهي دكتي waxa uu keensanayay ijtihaadkaasi al-istimraariyatu fi talab al-ilm inuu cilmiga barashadiisa joogtiyo sida axmed bin xambal raximahullah ayaa waxaa lagu yihi lamata tadlub al-cilm goormaas waxa weeye qalinkan iyo khadkan la siisaa baa markii hore ninka darkeenu wuu iska wada cadcad yahay waxay waa wada nadiif waxay wax ku qori jireen culamo markii hore waxa weeye khad la soo qooshiyo hadduu kugu bao laga yaabo siduu bimacnaa waxa weeye aad iskaga maydhaadeen xataa ur waxa weeye leh laga yaabo biiyada saabuun sideena karin waxa weeyaan markay si saabuun haysan iyo wax markiiba ka jaraya khadkaasoo ku baayo soo qooshiiso waxa weeye laga yaabo raggii looxa wax soo dhigin jiray inay garanayaan hadda samuurada iyo tabaashiruba yani waxa lagu dhisaa looxay wax lagu soo dhigin waad garanaysa khadka dadkii hore berigiisa waxa weeye usoo qori jirin khadka iyo qalinkii la soo qori jiray sidaas oo kale ayaa waxa weeye wax ku dhigin jiray markaasaa lagu yidhi ilaa goorma sideynaysa waxa weeye qalinkan iyo khadkan adoo imaam noqdadi imaam ahli sunna waljamaaca من النبي صلى الله عليه وسلم من المهدي للحد عرفت إلا واحد أنت لحن كثير اليوم كذا ابن المبارك هي سماح يقول لما تطول العلم متسوح لعلي لم أسمع الكلمة التي كنت أنتفع بها بعد وحد لذي إلا قوار من العلم قد قنيت هاي وحب لقي لك كلمة أن كنت فاعل علم كم هاي إن أنا ولي مقام ابن المبارك علم يمسك شمية وحي لها لم تسوق الصحابة إلا بالصحبة صحابة كويدة في صحبة رسولك الله صحيح لما يحكرم خصلها خير كي حسنات يدعى دعات بارك صار شروع قرمود وخ فحاول لا يروح من كل عفنين الرسول الرسول كلا صاحبه مجازا وحول لي مثل يقول لا قوام علم قد البيسا إن أنا كلمة أن كنت فاعل هو ولم مقال أيام وحول يلا غيام marka waa inuu qofku daalib cilmiga qabta uu fahmo cilmiga sharciga barashadiisa ma aha shay waxa weeye muddo yar oo koobana sanadba laguma barto laba sanad waxa weeye laguma barto bal waxa weeye joogteen ayaa waxa weeye u baahan inuu qofku joogteeyo waxa weeye waqtigiisa wax kamid uu siiyo ayuu baahan macnaheedu ma inuu qofku waqtigiisa oo dhan uu siiyade oo waxyaabihii waxa weeye noloshiisa iyo xayaadkiisa ay ku kumaysa daruuriga inuu uu odhanaya cilmigu baan inuu ku mashquulinaya oo nafteyda waxay u baahan tahay daruuriga la imamaayo la taana sidaana maaha laakiin adoo cilmigii sharciga waxa weeye joogtaynaya wato waqti markasta siinaya haddana wixii dee kale ka baxsan amba xifad iyo waxay magaranaysaa ay shaqo ahaato qofku inuu qabsado dee taasi ma diidayso ولهذا يا ابن المبارك رحمه الله تعالى أركي طالب العلم وكسر له حرفة الفنك اسمه لي وكشف يسوس أن أدل إلى الله سقط في عين وعلى قول مرنا ابن المبارك رحمه الله زهد قد تذكر رصان حتى لو حوالي حتى نين تهاجر وفي قيسان مكان حي أتصاوصا من هذا المكسل ده وحنا نتصاوصا من هي أنا وجهي وحوالي كل نوريا وصلاة كلا وحوالي سعاشة ذاك كل نوريا تذكر وحوالي مقرنسة مساكين تباهدة عالميني haddana imaam zaahido kabiir ayaa raxima allah waa imaam caalimana wa idan waxa weeye maaha cilmiga marka lagu leeyahay waktiga wada sii in lagu leeyahay waxa weeye isaguna goo qof noqo waxay magaraysa dadka kale dee dul saaran oo cayl alkhayra la taana maaha laakiin cilmiga sharciga qofka isagoo baranaya oo wakti waxa weeye magaraysaa ka siinay waktigiisii iyo maalmintii maalmihii habeenkiiba waa inuu haddana waxay magaraysaa dee wixii naftiisa qasab ku tahay waa in waxa weeye dee ula yimaado isagoo haddii qofka ilaahi subxaana watacala iyo dadku dawla kala duwan yihin oo waxaway magaranaysaa ala dad baa jira waxay magaranaysaa ay aan mas-uuliyad saa u saarnayn oo waxay magaranaysaa wax kasta diyaar yihin kuwa inay waktiga ka faa'idaystaan oo inay waktigooda dayicin ayaa loo baahan yahay weliba waxa weye qofki intuu yar yahay ee shabaabku yahay cilmiga sharciga barashiisa inuu ku jiraa waayo hadduu weynaado mas-uuliyaad baa saarmaya waxyaabo fara badan ayaa fuulaya sidii cumar bn khataab ohan jiray tacalamu qabla an tusawadu cilmiga barta buu yidhi intaan dad madaxaydaa noqon oo mas-uuliya idin fuulayso amba intaydaan guursan bay culimada qaarkood ku fasaxay waayo qofka haddii mas-uuliyada ay fuusho uma mashquulayo dhalinyarinimadiisi waxa weeye siduu ahaa waktiga u hayeena u hay maayo marka intuu qofku yar yahay fursadda iyo faraaqa uu hayo waa inuu waxa weye waxbarashada iyo cilmiga sharciga ku dadaalitaankiisa uu ka faa'iidaysto waxaa bacdi ahlicilmi ay man kanat bidaayatuhu muxriqa kanat nihaayatuhu mushriqa qofka bilowgiisu yahay marka hore mid dadaal oo ixraaq iyo naftiisa uu gubo juhd iyo dadaal uu kusoo bixiyey kaasaa nihaayadiisa iyo gebagabadiisuna ay mid iftiimaysa ay noqoto laakiin haddii bilowgeeda qofku qof daciif uu ka aho on dadaalahayn oon juhdi bixinahayn nihaayadiisa iyo gebagabadiisuna mid waxay noqonaysaa daciif oo taag daran xagga hore haddii waxay magaranaysa qofkuna ka dadaal idan waxay u baahantay markaa dadaal inuu cilmigii waxay magaranaysa uu ku sabro inuu mumaaraso ku sameeyo cilmiga barashadiisa waxa weye uu joogteeyo cilmiguna laba janax buu leeyahay oo qofka daalib cilmiga looga baahan yahay alfahmu walxifd inuu cilmiga fahmo iyo inuu xifdiyo waa inaad waxaad doonaysa aad fahanto maqsuudka iyo ujeedada laga leeyahay waa inaad fahanto markaad fahantana waa inaad xifdiyo waayo haddaad xifdido haddii waxa weye aad aad waxa weye xifdido aad oo fahamsanayn inuu si fudud buu kaaga tegay haddaad fahanto adoon xifdisanayn inaad ilooda ayaa noqonaysa waad iloobaysa marka labadaa shay waa inuu qofka laga helo yani fahan uu shaygu uu fahmayo iyo waxa weye inuu xifdiyo culamada qaarkood waxay samayn jireen waxa weye qofku marka hore kitaabku uu xifdiyi jiray markuu xifdiyo kadib ayaa macnihiisa uu dhigan jira uu fahmi jiray marka hore barashadiisa wamay samayn jirin way xifdin jirin sida qur-aanka loo xifdiyo kale meshan oo kale waxa weye naxwe kitaabu ka xifdinaya dabeetna markuu xifdiyo kadib baa sheekh uu la tegi jiray fahamsan oo dee cilmiga macsiya aqoon u leh dabeetna sidaasuu ku dhigan jiray uu ku bari jiray isagoo shaygiina hore u xifdiyey marka innaka haddayna taa samayn karin waxa weye markaad shay cilmigaa dhiganayso fan kastoo wax ka dhiganaysaba waa inaad kitaab ka xifdiyo oo hadduu imika mustalax noqdo dee marka ugu yar tahay waa inaad bayquliyada ka xifdisan laakiin haddaad tira mustalax baan dhigto intaasu kitaab baan dhigto bayquliya alxadiis nama qiibsanin taas dee waxa weye inaan qof dadaali ahayn oo waxa weye aan dhabka ahayn cilmiga barashadiisu ayaa ay noqonaysa waa inaad waxa magaraysa wixii aad fahanto innaka aad baa xifdigu fahamka dadka soomaaliyu fiicay dadka ugu fahamka fiican bay kamid laakiin laba aasaad ku fara badan aasa waa cadam alxifd waxba ma xifdiyaan xifdiga daciif bay ku yihin imika haddaad qof tiraa aad daciifa waxaa laga yaabaa sheekh dhan oo akrinaya saxiix muslim amba saxiix albukhaari haddaad ku tiraa arbiciinka may xifdisan tahay amba xadiiska ugu horeeya ka ugu dambeeya sidii inu garan waayo dara saxiix albukhaari waa akrinaya saxiix muslim yani waa mushkila yani xagga waxaa laga yaaba inaan yani qur-aanka o kale aanu ku fiicannahay yani waktiyada dambe laakiin funuunta kale waxa weye xifdigeeda oo yani qur-aanka kadib xadiiska rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam ah in aad ba waxa weye lagu daciisan yahay ee markaas xifdiga inuu qofku ka caado dhigto oo waxa weye uu isbaro dad baa talamaad jira ilahi subxana watacala xifdi uu siiyey laakiin xifdigii baan ka faa'iidaysanahayn marka kuwaas oo kale yatiri mas-uuliyad gaara xifdiga waxa weye aan kasii saaran marka labadaa qofka haddii laga helo fahanka iyo xifdiga oo dabeetna cilmigana sida waxa wey ku dhigto ciduu ka dhiganayana inta cid cilmiga ehel oo macrifiyo aqoon u leh dee waxay noqonaysa inuu qofku cilmigii wax natiijiyey waxuu ka gaaro oo qof cilmigii xataa isagu isbari karo dhigta uu noqdo waayo cilmiga inta qofka la baro iyo intuu isagu isbaro intuu isbaro ayaa badan waxa weya qofka yani macallinku waa tuso weey qofka waddadana wuu jeexaya wuu tusaya dariiqana markuu jeexu tuso qofku inuu isagu cilmigii sii dadaalo oo waxa weye sii muwaasilo inuu sii joogtay ayay noqonaysa oo isagu waxa weye dadaal daatiya waxa weye uu sameeyo sidaasa laakiin mujarad inuu qofku waxa weye cidun ina wax u dhigto waxa weye uu ka sugo mar kastaba isagoo haasno maahaba mas-uuliyada ugu hor naftaaday saaranta laakiin marka ugu horeysa qofku waa inuu eegto qof waxa maganaysa wuxuu dhiganaya wuxuu uu doonaya inuu ka dhigto macrifiya aqoonu taasina waa miyi waayo marka ugu horeysa hadduu qofku qof daciifa wax ka qaatay isaguna daciif buu noqonay hadduu marka ugu horeysa qof waxa weeye qawiya wax ka qaatana isaga shayga qawi ku noqonay taasina waa xaqiiq marka qofku wuxuu dhiganayo waa inuu ku dadaalo cidda ugu aqoonta badan ugu faham faraa badan intuu kari karo isagu inuu waxay maganaysa uu ka dhigto isagoo dee waxay maganaysa cid kasoo macrifinayo ka faa'iideysanayo ardayda xataa waxa weye shaygii la muraajacaynayay waayo waxa la aafat alcilmi annisyan wa ixyaaw almudaakara aafada cilmi waa ilow waxa soo nooleeyana waa mudaakarada marka qof kasta waa inuu cilmiga de ka faa'iideysto waxa weye uu ka qaato laakiin cid uu ka dhiganayo waa in waxay maganaysa iska fiiriyo in qof cilmigi qof waxanu ka dhiganay macasi aqoonu duuna isagii darin hadda isagii daciif uu ku yahay khalaas waxa weye isagoo qof daciif uu noqonay waxa laga yaba inuu lugooyo noqdo uu moodo qofkan inuu dhigta sheegan isagoo dhigan yani aad bayna taas u fara badanta qof aad arkaysa yani hormaya kitaabkaas waa ligtaabkana yani maqsuudkii xaqaayadda kitaabkii waxa weyaan fahamsanin waayo qofku marka hore uu dhigayay ayaa lug hooyanaysa marka taana waa in la iska ilaaliyo oo qof waxayn garaysaan macaarifii aqoon u leh oo qawi sheega ku ah wuxuu doono yani sheegaas ha noqdo cilmigu doono ha noqdo ka dhigo dabeetana adiguna dadaalkaa bix dadaalkaana joogtee sidaa ayaa insha allahu tacala markaa qofku dariiqa ugu fudaanaya ee kutubta culimadu adabu dalab kutub fara badan ay ka qoreen culimadu marka hore way dhigi jiray waqtiyadii hore intaan cilmiga la bilaabinba adabu dalab baa la dhigi jiray qofku siduu wax u dhiganaya iyo aadaab uu qofku u baahan yahay ikhlaas in waxay magaranaysaa si fiican uu dadku wuxuu la dhiganayo uu la tacaamulo xusn lakhlaaq saasoo kale waxay magaranaysaa cidda wax u dhigaysa aadaab iyo ixtiraam waxyaabahaasoo dhan baa marka looga baahan yahay waxbarashada iyo ayna tacalumka waqtiyahan fara shabaabku aad bay usoo muqaabilayaan waxa waa la dhigtaa laakiin waxaa fara badan inta dariiqa cilmiga aan garanahay iyo inta aadaabtii dalabkii waxa weye uu ka maqan yahay ayaa fara badan walihaada waxa weye ayaa yani in qofku derajo uu ka gaaro waxay magaranaysa macrifiya aqoon taasi sidaas u yaraataa markaa taananu iska ilaalino baaraka allahu fiikum maanta halkaas inuu joogeysaa wallahu subxana watacaala aclam ilahi tawfiiq raxiim
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد انت انا عشر بلابا وعشرة كلمات وحوية مصطلح الحديث كسوة نقنقضة طيب كانت انا قفك وحوية مركز سنة كحضة وكهيسته وهي مركز سنة نقضان لله تعريفين معي waxaanu kelimaadka soo sheegnay shalay alisnaadu iyo almatn sanadka iyo matniga sanadka waa maxay oonu idhi silsilat rijaal almuusilati ila almatn silsiladan taxan ee qof kastaa warka kale uu ka qaadanayo ilaa hadalka laga gaarayo waxaa la odhanaya sanad amba isnaad baa la odhanaya hadalka marka la gaadho rasuulka sidaasu yidhi amba saxaabiga sidaasu yidhi amba taabiciga sidaasu yidhi maxaa la odhanaya matni baa la odhanaya xadiid kastaana waxaan wuxuu ka kooban yahay isnaad iyo matni dad taxana wax kala warinaya iyo matni oo hadalka la fahantiisa sanadkuna xadiidka ahmiyad aad iyo aad u culus ayaa waxa weye u leeyay xadiidku oo matniga ah waxa uu cuskanayo xagga aqbalitaanka iyo ridinta amba inuu yahay mid sugan iyo mid aan sugnayn waa sanadka waa dadka wax soo kala guurinaya walihaada ayaa culimadu raxmat ullaahi calayhim hadallo badan oo kala duwan bay waxay ku tilmaameen ahmiyadda isnaadku leeyahy iyagoo qaarkood tilmaamay inuu sanadku yahay min khasaa'isi hadi lumma ummaddan waxyaabaha gaarka ku ah oo ummadaha kale ayna la wadaagin ummad hadalka rasuulka ay ka soo guurinaysa si xidhiirsan usoo kala guurinaysa oo waxa wey kii ka qaatay rasuulka oo saxaabiga saxaabiga kii kasii qaatay kaaki kii kasii qaatay kaaki sidaa lagu gaarayo ilaa inta lasoo lasoo gaarayo waa waxyaalaha khaaska ku ah ummadda nabi maxamed sala allahu alayhi waalihi wasalam ilaa haddana silsiladaa sanadkee rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam lagu gaaraya wax wey way jirta laakiin ummadihii waxa wey hore markay rasuulka loo soo diray wax kasoo warinayaan waxyaabo kala hadal kala go-an oo waxa weya munqadicaata banucdalaada aba tiro badan waxawey u kala dhexaysay ayay ka soo werinayan sanad xidhiirsana toosa ma laha sida ummadan nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam sanad xidhiirsa rasuulka sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxa weeye ugu gaarayso ummadaha hore waxa weeye ma laha waxay yidhaaheen bacdu ahli lcilmi raxmat ullaahi calayhim iyakoo waxa weeye tilmaamaya ahmiyadda sanadku leeyahay alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa isnaadku wuxuu kami ka mid yahay diinta hadduuna sanadku jiri lahaynna qof kastaa wuxuu doono ayuu iska odhan laha laakiin markuu qofku idhaa rasuulkaa sidaa yidhi sala allahu alayh waaalih wasalam amba saxaabi baa sidaa yidhi amba taabici baa sidaa yidhi waxaa la odhanayaa ciddaad ka maqashay dee waxa weeye tiiri waxaa la odhanayaa xadiiska waxa weeye tiiri ciddaad ka maqashay dabeetana dadkii markuu soo saaro uu ka maqlo yidhi aniga hebel baa wuxuu igu yidhi inuu hebel sidaa yidhi inuu hebel sidaa yidhi inuu hebel sidaa yidhi qofkaasi sidaa u yidhi ama inuu rasuulku sidaa yidhi ama inuu saxaabigu sidaa yidhi dadkan uu soo muujiyey ayaa waxa weeye la baaray marka dadkaa la baaray sifaadka wax lagu aqbalo laga helo hadalkiisa waa la aqbalay haddii dadkaasi noqdaan dadan waxba laga qaadan amba sifaadkii aqbalitaanka aan laga wada helina hadalka waxa weeye la aqbali maayo kolba xukunku leeyahay ayaa la siinaya inuu noqonayo waar marduudo la celinayo iyo mid waxa weeye la iska taagayo marka sanadku xadiidka waxa weeye ahmiyad aad iyo aad u culus buu leeyahay بعض العلماء الإسلام سلاح المؤمن فمن لم يكن له سلاح فبما يقاتل إسناد وحو كمد يقفك مؤمن كهوبكيس قفك أن هوبيس نمحو كنت قالمي يعني معركين يقولك أنا قفك لهوبي فأصلا كلا وحو يقفك أن هوبيسا قفك أن سند هيسا إدبتان وح صورنا يا وحو يقف أن وحو صورنا وحو يعسك الله أن أن هيسا ليون غني marka cumdada sanadka waxa weeye cumdada xadiiska sixadiisa iyo dacfigiisa lagu kala garto waxa lasoo guurinayaba waxa weeye waa sanad sidaa ogeed xadiiska waxa weeye sanad iyo matni uu leeyahy sanadkaas markaa la baaray hadduu shaygu bilaa sanad yahayna oon meel loo tiriyaba una lahayna dee waxa aan sugnayn aan la cunsan karin buu noqonay xataa waxa weeye in hadalka ciddii tiri loo tiiriyo waa waxa weeye shay hadalka kalsoonidiisa ay ku suganta xataa waxa weye waqtiyadii hore ee la yaqaanay waxa weye xataa intaan sanadku una soo biso بعض واحد من قرنيس الشعراء يريكلين ولا تذكر الدهر في مجلسي حديثا إذا أنت لم تحصيه والنص الحديث إلى أهلي فإن الوثيقة في نفسه أنا ياطب علاقات لأي واحد كمتاي رغم لا حديث واحد ميل وحدها كل شيء حتى أنا مش يعني تكودين هذا يعني هذا الفناء عدي توتي أتير وهي تيرين أو تيرين عدي هذا الكتير أي كل سولي وثيقة أي كتبا مركا waxa loo cuskanayo waxa weeye hadalka inuu yahay mid saxiixa iyo midaan saxiixahayn mid maqbuula iyo midaan maqbuul ahayn waa sanadkan silsilada waxa weeye taxa ahmiyadda sanadka sidaasa waxa weye aad iyo aad ay ugu weyn tahay waana waxa loogu cuskanayo xadiiska rasuulka sala allahu alayh waali wasalam iyo waxyaabaha kale asaamidda lagu soo guriyo xagga waxa weye inuu yahay mid sugan iyo waxa weye midaan sugnayn waxaa ka mid a kelimaadka iyakuna soo noqnoqda kelmadda alkhabar iyo alxadiis iyo alasr تعريف كلا قدومي علماء رحمة الله عليه أي كليهين حبك الدوم يقانان لكن سيدا وقع عن صن وحوى أسر كينا كتاب كينا كتاب صن أيوم كلامين وحوى خبر وحا لإلها وحكا سول سوري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم هلقى سوري أنبا صحابي هلقى سوري أنبا تابعي هلقى سوري ومبعبود قولي هذا الكتاب سوري hadalkaas haddii hadalkii rasuulku yahay khabar waa la odhanaya hadal saxaabina khabar waa la ydhaa hadalka taabicina khabar waa la ydhaa cidda ka dambaysana warkooda khabar waa la ydhaa war kastoo la soo guurinaya istilaaxaan waxaa la ydhaa macnaha ugu caamsana lagu idlaaqo waa laftiga alkhabar kelmadda alxadiidna waxay khaas ku tahay marka la idlaaqo waxa laga soo guuriye rasuulka sala allahu alayh waali wasalam haddii la ydhaha waa xadiis amba kamaa jaa fi lxadiis waxaa loo jeedaa رسولك وحلا بس يقولي أبا قول هذا نقضه أبا فعل هذا نقضه أبا تقرير روح قال هذا نقضه أبا تسوي روح ويت المان هذا حديث سواسا عنيسي الأثر وحاس أنت فرابنا روح ويت المدى على أن الله استعماله وآثار روح جمعيه هذا سواء ويا الصحابة يا تابعين سبع سوى ويا وقع صنع علماء رحمة الله عليهم كد الإيران أما يكون سعدان أنت سوى علماء قرأت يعني كلمة الخبر وحلا إلى هذا الرسولك وحانا هين rasuulka khayrkii wixii laga soo guriyey sida taabiciinta sida saxaabada taabiciinta khabar baa la yidhahaya qaarkood waxay yidhaaheen yani waxa weeye labada kelmadood waa iska mid oo khabar iyo xadiis waa sawa waxaa sidaasoo kale jira culamada qaarkood oo kelmadda alafar ku idlaaqa wax kastoo la soo guuriyey amba laga soo guuriye rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ama saxaabada laga soo guuriyo ama taabiciinta laga soo guuriye laakiin tacriifka waxa weye culamada ay ku socdaan ee curfiga waxa weye waa ufugsan كتبت أكثر مشهور في أفر بحوه صلى يرى الخبر وكوبيا وحي رسولك لبسه بوريه وقوصنيا واحد صحابة لبسه بوريه وقوصنيا واحد تابعين لبسه بوريه وقوصنيا انت الخبر ولا حديثنا يسوق الخاص فيها يا هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يطلقه هذا هذا حديث يعني لا شيء رسولك لوتي خلاص ايوه حلو الغنى اثرنا وهذا الصحابة يتابعين يا اثر ابا اثار وحوي ليه marka waa inaad kelmaadkan waxa weye sidaa loo kala ogaadaa iyagoo waxa weeye aqwaasi kala duwan culimadu ku leeyihin insha allahu tacaala meelo kale ay noogu iman doonaan waxaa sheekhu raximah allahu tacaala uu yidhi abda-u bilxamdi musalliyan calaa maxamadin khayri nabiyin ursila wadi min aqsaami alxadiisi cidda وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف درقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر دعا الشيخ رحمه الله تعالى يريد أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وحو يكب العري مهب إلهي سبحانه وتعالى وحو يومهدنا وحو يوماني أمرك عبد الله بس كيني ونكب العري وحو ينسلك كتابك وإيك لددويه قاركود هذا الكوحي كوريتيين بسنك قاركود نوحوي وإيكتي inta badan badanna waxa way culimadu raxmatullaahi calayhim waxa way bisanka qaar ku bilaaba waa ay leeyihiin qaarna waxa way ku bilaabin quduusulxaajada waxa way iskaga bilaaba labadaba waa ay leeyihiin qaar kitaabka asalkiisa gudagolo xataa quduusulxaajada aan ku bilaabinna intii waxa way waa ay leeyihin sida da saxiix albukhaari oo kale saxiix albukhaari kitaabka si toosu u bilaaba laakiin saxiix muslim dee muqadimo iyo waxa weeye ayaa uu ku horreysiyey marka wuxuu yidhi abdow waxaan ku bilaabaya بالحمد ما هدى الله يكون بالعبي مصليا حال أنا هم تكون صليا وحال حالين يا ضمير فأبدأ كتيرا مصليا حال أنا هم تكون صليا على محمد محمد خير نبي نبي كي هو خير بدنا هذا أما خير نبي نبي كي هو خير بدنا أيام كون صليا نبي قاس أرسله وحوالي صادر أرسله ألفتا كتيرا وألف الإدلاق waxa weeye waxaa keensaday nadmiga waxa weeye shicirka magalaga usnigiisa ayaa keensaday laakin ursila wey la soo diray waa ficil maadi oo waxa weeye mabniy lilmajhuul wuxuu dhaha abda waxaan ku bilaabaya lafdigaygan bilxamdi mahadda allah ayaan ku bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala mahadintiisa ayaan ku bilaabay marka haddana dhaha bisanka kama horaysiin de wuxuu noqonayaa waxa weeye bilaabitaan mudlaqa oo waxba iga ka horreeyey haddii sida nusakha qaarkood ay qorayaanna wuxuu noqonaya ibtidaa nisbi oo dee bisinka kadib markuu hadalkii gudagelaya ayaa mahadda ilahay ku bilaabay marka waa ibtidaa nisbiga buu noqonaya yani bisinka ayaa marka hore waxa weeye ka horreeyey wuxuu yidhi abda waxaan ku bilaabaya bilxamdi mahadda alle ayaan ku bilaabay ilaahay subxaana wa tacaala ammaanitaankiisa iyo mahaddiisa ayaan waxa weeye ku bilaabaya kitaabkeega xamdiga ilaahay subxaana wa tacaala la mahadinayo waxaweye la ammaanayo waxay ku tacriifiyeen culimadu raxmatullaahi calayhim tacaariif amba deexitaan kala duduwan waxaana waxa weye ugu fiican oo in la idhaaho xamdigu waxa weye alikhbaaru bimaxaasini almaxmuudi maca almaxabati lahu waaltacdiib waa in laga warramo alikhbaar waa in laga warramo bimaxaasini almaxmuudi cidda la ammaanayo la mahadinayo maxaasintiisa iyo wanaaggiisa waa in laga warramo ilaahay subxaana watacaala markaanu xamdi u xamdiyayno aanu mahadinayno waxaanu ilaahay subxaana watacaala ku ammaanayna anu sheegaynaa carabka aanu ka sheegayna maxaasinta ilaahay subxaana watacaala u leeyahy maxaasinta ilaahay subxaana watacaala aanu ku mahadinayna aanu ku ammaanayna ha noqdaan ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa waxa waya dhamayska tiran ee kaamilka ah ee wanaagga halkii ugu dambeysay waxa waya gaarsiisan amba ha noqdaan ilaahay subxaana watacaala waxaanu ku ammaanayna aanu ku xamdiyaynaa incaamuhu wa ixsaanuhu calayna nicmaynta waxa weye inoo nicmeeyey نعمك وحوي بضن إلهي سبحانه وتعالى وحوي ونسيه وحوي إلهي سبحانه وتعالى سيدة صلى الله عليه وسلم هذين أفعاشيس أما أفعاشيس وحوي كون جي قدر أهم نقطة ويقول إلهي سبحانه وتعالى قدر أما أفعاش إلهي سبحانه وتعالى وحوي وحوي ها هاتو إلهي سبحانه وتعالى صفاتيس وحوي كسبي فيهم مع المحبة والتعذيب sheegitaankan waxa way la sheegaya maxaasinta iyo wanaagga ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay waxaa la socda jacayl ilaahay subxaana watacaala la jecel yahay oo la weyneynayo yani maxaasintii ilaahay subxaana watacaala ayaa la sheegaya carabka laga sheegaya markaase weliba waxaa maxaasintaa u dheer jacayl iyo weyneyn markaase xamdi la odhanay marka xamdi waa maxay waa cidda la mahadinayo in lagu sheego sifaatka dhamayska tiran kaasay la socoto jacayl iyo waxwey weyneyn haddii cid la ammaano laakiin ayna la socon maxaba iyo tacdiib jacayl iyo weyneyn ina la socon xamdi lama yidha madxi baa la yidha qofka hadduu qofku necab yahay imaka ammaano wuxuu ku ammaanaya amba isagoo dhibkiisa doonaya inuu waxa weeye uu ka baxdo waa noqota mid wax ka doonaya ba ahaato uu ammaano waxbuu waxa weeye tiriyey amba gabaybuu tiriyey amba hadal kale buu ku ammaano mana jeclo qalbigu uu ka necab yahay madx baa la odhanaya maxaa la odhanaya madx madaxo baa la odhanaya amba waa maada laakiin markay ammaantii waxa weeye la socoto jacayl iyo waxa weeye weyneyn waxaa la odhanaya waa xamdi marka ilaahay subxaana watacaala waxaanu oon xamdiyeena yani wanaagiisa ayaanu ku ammaanayn ilahi subxaana wataala uu leeyahay oo sifaatku dhamayska tiran yahay ugu horayso iyo nicamka faraha badan ilahi subxaana wataala waxa weyna siiyey inakoo xamdiga aan ammaanayno jacayl iyo waxa wey weyneyna la socoto haddii xamdigi waxa wey uu soo noqnoqdana waxaa la yidhaha sanaaun ammaanta hadday soo noqnoqoto waxaa la yidhaha sanaaun ayaa waxa wey la yidhaha waa meel la soo celceliyey sanaaun shukriga isaguna waa ammaan ilahi subxaana watacaala uu ammaanayo laakiin ammaanta waxa wax weeye uu kaga duwan yahay isagu wuxuu uu gaar ku yahay nicmada oo shukru waa fi muqaabili annicmati waxa muqaabil uu ku yahay shukrigu oo waxa weye uu kasoo horjeedaa nicmada ilaahay subxaana watacala waxaa loogu shukri naqaya nicamkiisa ilaahay subxaana watacala ina siiyey laakiin xamdigu wuu ka caamsan yahay ilaahay subxaana watacaala waxaa lagu xamdinaya sifaadkiisa dhamayska tiran oo isagu ku sifaysan yahay iyo nicamka ilaahay subxaana watacaala uu noo nicmeeyey iyo ixsaanka waxweynaysiiyey shukriguna muxuu qaabku yahay nicmada ayaa waxweye gaaru ku yahay xagga aalada waxweye kasoo furayaan marka la fiiriyo shukrigu wuxuu ka yimaadaa waxweye qalbiga oo qofku nicmadii uu ka ictiraafo ka bixiyo ilaahay subxaana watacaala inuu yahay carabkana uu ka yimaadaa inuu ilaahay subxaana watacaala nicmadii carabka uu ka ictiraafo oo kaga waramo waxweye ilaahay ku ammaano xubnahana wuu kaga imanaya waa in wax way xubnihiisu dacada ilahi subxana watacala ay ku toosnaada icmalu aala daawuuda shukra icmalu aala daawuuda shukra camal sidaa lagu tilmaamay in waxa weye shukrigu yahay laakiin xamdigu isagu yakunu bilisaan carabka ayaa waxa weye xamdigu ka yimaada isagu waa carab marka marka dhinac waxa weeye laga fiiriyo marka dhinaca laga eego waxa waxa weeye caamsan xamdiga ayaa caamsan waayo isagu wuxuu noqdaa sifaadka nicmo iyo khayrkeedba xamdiguu noqonay marka dhinac kale laga eegana waxaa caamsan waxa weeye shukriga aaladu ka imanaya marka la fiiriyo waayo shukrigu wuxuu ku dhacaa qalbiga iyo carabka iyo xubnaha xamdiguna wuxuu khaas ku yahay lisaan carabka ayaa waxa weye khaaska ku yihi waa sidaas sida ugu raajixsan oo culimmadu raxmatullaahi calayhim ay ka yidhaaheen farqiga u kala dhexeeya xamdiga iyo waxa weye shukriga culimmada qaarkood waxay dhahen alxamdu washukru waa bimacna waaxid xamdiga iyo waxaweye shukrigu waa isku mid bay dheh laakiin culimadu muxaqiqiintii waxa weye sidaas ayay u kala saareen marka wuxu abda waxaan ku bilaabaya bilxamdi ilahi subxana watacaala mahadintiisa iyo ammaantiisa ayaan ku bilaabaya musalliyan xaal aan ahay mid ku salleeya calaa muxammadin maxamed waxa weeye magac ka mida magacyada nabiga sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka magacihiisana waxa waa laba magac ayaa qur-aanka kariimka ku soo aroray waa maxamed iyo waxa weye axmed maxamedun rasuulullah ma kana maxamedun abaa axadin وهي من رجالكم يوحوي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لبلاس مقعيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كاملة محمد يا أحمد قرآن كريم كي يلبدو يكون محمد واسم مفعول أو حلقة وقعت وحوية من التحميد أحمد هو اسم تفضيل حاجة معناها هو كوكا الدوين ومحمد وكل مهدي ونقني محمد waa kay dadku mahadiyeen saasuu noqonaya axmedna waa ka waxa weeye mahadintiisa waxa weye rabbigii waxa weye ammaanay u mahadiyaa ay badan tahay wa axmed nnaasi lirabbi dadka ilaahay subxaana watacaala ka ugu ammaanitaan badan ee waxa weeye ugu mahadin badan weye axmed ila waa ismu tafdiil maxamedna waa kii la mahadiyey saasay markaa culimadu raxmatullahi calayhim waxa weye ay u kala saareen maxamed alladii yaxmaduhu nnaas waa kay dadku ammaaneen waxa wey mahadiyeen axmedna waa ka ilaahay subxaana watacaala iyo rabbigii ugu ammaanitaan badan marka xagga macnaha way ka kala duwan yihin inkasta waxa wey ay dhici karto axmed iyana in la idhaa labada macno way koobsanaya oo waa ka ammaanitaanka ilaahay subxaana watacaala u ammaanay ugu badin badan ee ugu ammaanitaan badan waana ka waxa wey dadka ugu ammaanitaan badan yihin axmed nnaasi lirabbihi inuu noqdo dadku waxa wey ilahay subxana watacaala ugu ammaanitaan badan iyo dadku kay ugu ammaanitaan badan yihiin oo axmed labada dhinac buu ka imanaya isaguna ilahi subxana watacala wuu ammaanitaan badan yahay isaguna dadku u ammaanitaan badan yahay laakiin maxamed waa ismu mafcuul waa waxa waa kii la amaanay dadku ay amaaneen المقعد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وعلام الوصف من عمرك لقى في ريادة واحد مقعوين وكنت صيام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مقعوين سيناكو مقعين وربحا من عمرك لما لقى في ريادة معانية صفات بحماسين ومحمد مكا معنا ده أمانة يا كوتش صدق يا أمانة أحمد نوحوي وكاما يتاك إلهي سبحانه وتعالى وأمانة أمانة يا إبادة وعطاسه كلا لمدا أسماء وحوي قرآن أسماء إلهي سبحانه وتعالى يا أسماء القرآن الكريم يا أسماء رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صدح لا مقعد مركا بين على لقى في ريادة وأعلام ومقعيه بين مركا لقى في ريادة صفات يا أمان يا وحوي أحدارتين يصلي الحال أن تصلي على محمد محمد خير نبي نبي شيء خير بماء خير آه، وحوي خير نبي خير لو عطف البيان يا لنا خير نبي بق- أن تصلي يا بدل لقدقه يعني الوضوء بنانا كرا خير نبي نبي وحوي شيء خير بماء رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني ولد آدم آدم وحو دولا أنا كوغو مدنا فأنا وحو يلتشو نبي قاسو أرسل لصادر marka wuxuu ku sifeeyey rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam waxa weeye ee, inuu awalan yahay khayr waxa weeye alkhalq inuu waxa weeye yahay saasoo kale wuxuu ku sifeeyey binnubuwati warisaal khayr nabiy nebi kii ugu khayr badnaa ursilaa la soo diray yani nu- nubuwadiina uu ku sifeeyey risaaladiina uu ku sifeeyey ila waxaa rasuulku sala allahu alayh waalihi wasalam rasuula nabiyan rasuul iyo nebi waxa weye waa waayo haddii nabiyin la yidhaa ka laazimi mayso nebigu de waxa weye inuu rasuul yahay laakiin rasuulku waxa weye waana nebi dee waana rasuul marka labadii tilmaamood oo rasuulku uu ku sifaysnaa uu isu raaciyey culimada raxmatullahi caleyhim waxay isweydiiyaan farqiga ugu kala dhexeeya annabiy walrasuul nebi iyo rasuul maxaa u kala dhexeeya jumhuur ulculamaa waxaa loo tiiriya waxay dhaheen rasuul waxaa la yidhaha ciddii sharci loo soo waxyoobo ee la amrin inuu dadka gaadhsiiyo nebina waxaa la yidhaha ciddii sharci loo soo waxyoobo laakiin aan la amrin inuu waxaweye dadka gaadhsiiyo culimada qaarkoodna taa way intiqaadeenoo waxay dhahan ma jiro dee nebi la soo diray oo sh- aan la farin uu sharciga waxaweye dadka uu gaadhsiiyey haddii dadka saalixiinta shicaan la amray inay sharciga dadka gaadhsiiyaan amr bilmacruuf wanahy can lmunkar ay ku qumaan sidaba nebi ilaahi subxaana watacaala uu soo dirayna aan loo amrayn sharcigi inuu dusha waxaweye u gaadhsiiyo aado qur-aan oo waxa weeye nubuwada ku sifaynaya irtaab